nabad ummadda siday waxay salka ku dhigaan oo ay ka baqaan waa maamul war ilaah baa maalintii dhawayto kala badbaadiyey walle mar walba kaabagii aanu u saarannahay maalintii hore waxaa yimi shir ka wafdi ka socda yurub dalalka yurub wafdi ka socdaa yimi waxay yidhaaheen idinkaannu idiin nimi maamulka somalilandow waxaannu idin faraynaa laba arrimood doorashada dib dambe ha u dhigina khaatumana la heshiiya waa maamulka yurub safarkan ugu dambaysay waxaa yimi nin wasiiroo dowladda ingiriiska waa meesha dhaqaalaha ugu badan ee somalilan ay ka heshaa wuxuu yidhi waxaan idinku imi waddadii kuwii hore mareen yuu maray war doorashadana dib ha u dhigina khaatumana heshiiya war hadda ma odhan reer hebel hadda ninka ingiriiska iyo yurub war shalay waxaa ugu war dambeeyey oo hadda la ii sheegayay war xogayaha guud ee qaramada midoobay yaa wuxuu leeyahay waxaannu taageeraynaa oo soo dhowaynaynaa oo taakulaynayna wada hadallada somalilan iyo khaatuma war carruurtaa la odhan jiray markay nise kuwaashaan war ma annakaa qori sanka ka gelayni war ma annaka xogayaha guud xogayaha guud ee qaramada midoobay yaa leh waxaannu taageeraynaa wada hadallada somalilan iyo khaatuma markun shan kun oo dadkanaa shiray war dhowr shiroo dambay qabsadeen war waa u wada dhammaayeen war maqol madoobaa toddoba qof toban qof ay intay gasho odhanaysaa toddobadeennan yaa madaxweyne madaxweyne ku-xige shir muxuu ahaa baarlimaan shir guddoonkii baarlamaanka oo saddex ah waryaadhaheer war inaku ruwaayada waysu dhigi karnaa waana odhan karnaa war waxaan waa ruwaayada waa hebel iyo hebele wakhti haynagaga luminina warse waa ruwaayadda waa laynala fiirsanayaa ruwaayaddaas waa laynala fiirsanayaa mid aanayna rabin yaa warkeeda sii wadaya oo saxaafadda geynaya oo innaka raba inuu inagu kala qaybiyo waroy waxay yihiinba waxay yihiinba danbay uga huleeli doonaan magaalada inta ay joogaanna war fidno iyo xabad dhacda ma rabna annaku waroy biilashan iyo lacagta loo soo diraya iyo meeshay soo marto iyo cidda soo dirtana waa ogna war waa puntland war xamar ma aha war xawaaladaa magaaladan jooga war ciddii isku mashquulisaa warkeeda way helayaan boqolka dollar ee loo soo diro waa la ogaanayaa cidda soo dirtay iyo meesha laga soo waleeta ugu dambaysay ayaan darada ugu weyne walle tukaraq baa laga soo diray cashuurta innaka la uruurinayo ee dhulkeenna laga uruurinayo yaa lacagta ugu dambaysay inaa xagaloola loo soo diray walle tukaraq baa laga soo diray warooy war wax dhaba aan isu sheegno waxa buuhoodle lagala yahay soo fidno iyo dhibaato maaha walle kuwa buuhoodloo nagu haaraamaya oo le cali khaliif weligayaba waa ogeeno somalilan buu rabi war buuhoodle somalilan intaan joogo ma soo gelayso walle kuwa saalaa raba somalilan inay soo gasho war maxaad ka faa'iidaysaan war in dib haddana loo qaxo war iyadoo dadkeennii hanti beeleen war iyadoo talaxumo meeshaynu naalla oo soomaali meeshay joogtaba laynagu qoslayo war magaaladanu haddayan sida isu dhaamin haddayan sida tan isu dhaamin walle waa isla kabaaraadaysaa waa isla wayna eedi allaahumma hal ballaqtu fashhad ilaahayow haddaba gaadhsiiye